waxaad kusoo maqan barnaamijkii xiisaha lahaa caweyska washington iyo sahra ciila nuur
wacano wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qaybtii labaad ee waraysigii fannaanka weyn cabdinuur allaale iyo qodobo kale oo xiiso badan oo dhammaantood baad kaga bogan doontaan caweyska washington dhegaystayaasha sida gaarka ugu xidhan barnaamijkeenna caweyska washington toddobaadkii hore waxaad maqasheen dalka jayne iyo mid ka mid ah cuntooyinka lagu cuno oo runtii soomaali tiro badan ee argagax iyo layaab amaba lama filaan ay ku noqotay bal caawana aynu eegno sida meelo badan oo jayne ka mid ah meydka loo siyaarto amaba loo xuso waalidiintii dhimatay waa kan najiib ciise oo ka mid a ardayda wax ka barata dalka china aad iyo aad aad umahadsan tahay zahro waxaa ka mid a zahro maalin dhexdaas ayaan waxaan marayay wado markaasaan waxaan soo maray meel lagu gubaayo lacag oo been abuur ah oo lacag buga ah marka lacagtaasi waxaa la leeyahay waxa ay ku socotaa xilligii waxaa la joogaa la xusaayay waalidiintii dhintay ee dadka shiinaha ma garatay waa tahay marka waxaa jiro ciid ay xusaan maaragtay qabriyada la tago oo maxaan ku idhahdaa qabriyada cuno la dhigo oo laleeyahay cunada waxaa cunaya dadkii dhintay ma garatay waa tahay
waxaase iigu qosol badneed lacagtii ayay ii dhiibtay islaan duquba markaas waxaa dusha uga qoran lacagtu waxay ku socotaa xawaaladii qiyaamaha ama bankigii qiyaamaha ayay ku socotaa oo waxay leeyihiin dadkii dadkii waalidiinta ahaa ayaa maaragtay lacagtan qaadanaya marka waxaan ku idhi oo dd waalidkii way dhinteen waad jeceshihiina maad lacag saxa u dirtaan markaas inta qosashay tiri lacagtan waxaa laga isticmaalaa adduunkan aan ku nool lahay marka xagga kama socotay tiri ma garatay marka iyaga waxaa loo sameynaya lacagtii aakhiro ha lacagtii aakhiraa loo sameynaya oo warqado dusha sare markaad eegtidna lacagtan shiinaha ee yuwaanka loo yaqaanay uga eg tahay ma garatay laakiin halka halka lacagtan runta ee shiinaha ay ku qoran tahay bankiga dhexe ee waddankan halkaa waxaa ku qoran bankiga qiyaamaha ayaa dusha uga qoran ma garatay marka waa xawaaladii aakhira loo diraya lacagta
aad iyo aad aad iyo aad runtii aadaan ugu qoslay dabaa la shidaa dabkaasaa lagu ridaa lacagta way gubanaysaa markii ay gubato waxaa la leeyahay way gaartay macnaha waa la receive gareeyey waa ma garatay waa la waa la qaatay lacagtii waan gartay marka lacagta la gubayaa ma lacag tiro badan ba mise waa lacag yar oo qof waliba hal warqad buu gubayaa waa dhowr waa qof walba xirmo lacag uu gubayaa halka maaragtay soomaalida maaragtay boqol boqolka laysugu duubi jiro oo kale in la ega qofkiiba gubaya ma garatay waa tahay marka ma qof kastaaba maalinta waalidkiisu dhintay gaar buu u xusayaa mise waa maalin waddanka o dhan u astaysan in waalidiintii la xuso waa xilli waddanka oo dhan u astaysan oo runtii markiid markaad xaafadaha dhex marto waxaa arkaysaa dadka oo banaanka usoo baxay oo ilmaha yaryar iyo iyo islaamaha waaweyn iyo maaragtay odayaashuba ay maaragtay meel yar intay xariiqaan oo ay ay dab ku shidaayaan ma garatay si fiican aad iyo aad oo lacagtiina halkaa lagu gubaayo waa xilli waan gartay marka ma dawladda soo bixisa lacagtan la gubayo oo iyagaa soo sameeya mise qof kastaa gaarkiisu u samaystaa xilliga ay soo dhowdahay munaasabadaasi sidaasuuna ku gubaa lacagtiisa maya dad waxaa jira ka ganacsada waxaanu sameeya moogtahay oo waa oo lacagahan soo sameeya warshado yaryar kusoo sameeya oo hadhowdina suuqa keeno iibiya ma garatay si fiican marka munaasabada dadka raashinka halkee la geenaya ma qabuurihii baa la geenayaa mise raashinkana wadooyinkaa lagu daadinayaa najiib waxaa la geenayaa qabuurihiiyaa la geenaya marka raashinkii halkaasaa la duldhigaa inkastoonan aanan tegin qabriyada laakiin waxay ii sheegtay maaragtay islaanaan wada shaqeynaa waxay igu tiri lacagtan waxaa cunadan waxaan geenayahay tiri waalidkay marka waxaa ku jiray tufaax iyo cunooyin fara badan oon cunadii aan naqaanay ah ma garatay malaha waxaan idhi dadkii baahnaaye faraha badnaaye ma aragtay xilliyada maaragta way ka faa'iidaysan lahaayeenaan jeclaa waxaan khuraafaadka inta qabriyada tagaan cunada kasoo qaataan intaysan baabi'in runtii waa sheeko aada u layaab badan aad iyo aad
sheekaysana waa sheekadii adeegto iyo xasan kaafi qoyste oo halkii ay toddobaadkii hore joogtay inooga sii ambaqaada
gurxantoos buu walaashii idil ugu tegey wuxuuna la socodsiiyey in nasiib wanaag nin odayga yaqaan la helay markaana uu la joogo haye idil maanta waxaan hayaa oday odaygii saaxiib la ahoo meel fog uga yimid ka waran nasiibkaas gurxan baa yidhi yaah alla nasiib badanina maxaad ka sheegaysaa waa innaga awowgeen hellaye oo hadda waaba la joogaa idil baa la soo booday waa la joogaa booyaalow maxay noqon ma runbaa ma beenbaa xabbaar baa hadalla'aan meeshii la isi soo hor fadhiyey idil awal shaqay haysaye intay faraha ka qaaday baa la israacay odaygii baa la aadmaagay haddana sibaa looga madax laabayey oo waxaa la heli la'aa meel wax laga bilaabo iyo si arrinta loo furfuro gurxan ayaa mar dambe yidhi anaa aqaan oo odayga yimid baan inta qada u qaadno dabadeed waraysanaynaa miyaanay ahayn war maye intay tahay bay si walba u tahaye sidaa inoogu daa ilaa cabbaar baynu joogi shaqada hadhowna baararkaas baynu u qada doonanaynaa laakiin gurigiinna aynu taleefon u dirno inaynan soo qada doonanayn sow ma aha idil baa tidhi runtaa weeye ee u dir iskana sii shaqayso anaa kuu iman doonee waa layska kala dhaqaaqay iyadoo mid waliba shaqadiisii aaday saacado dhowr ah markay tageen baa gurxan u soo laabtay odayadii oo inta kol hore kala war dhammaysteen haddana iska kaftamaya markuu soo gelayey sharqan buu soo sameeyey si cartan u ogaado inuu soo galay salaan iyo xog waraysi buu ooda ka soo qaaday haye adeer maanta sow lama ladna haa waa kan maduulihii madufoobihii da'diiskaroone iddaryeele deeqbadane beeldaajiye takhtarkan kuu sheegayey sugulow waa kan waxaan hubaa in haddii meel kastoo cisbitaal yahay kanoo kale joogi lahaa soomaalidu wada biskoon lahayd si aan u tilmaamo garan maayee ninku waa ninkan maandhe ilaahii ku abuuray ee wax ku baray baa mahadda iskaleh anigu waan ogahay oo abaalkaaga gudi maayee eebbaha kaa ajarsiiyo cartan baa yidhi haye odaygani ma saaxiibkaabuu ahaa anaaba saaka iridda soo dhaafshaye dawadii saakisow laguma siin haa la isii waana ku sii ladnaaday odaygani intuu saaxiibkee yahay buu adiga mooye inta maanta adduunka ku nool yahay qofka iigu waxtarka weyn waxtar eebbaa lehe laakiin labadiinnan la'aantood fili maayo inaan sinaba u noolaan lahaa bal eeg wuxuu dartay uga yimid kumanyaal kilomitir haa waan gartay ee magaalada meel uu seexdo ma ka helayaa gurxan baa weydiiyey waa helayaa maandhe sidaan filayo walowba ay si u adag tahay dhaqsuubase u tegayaa cartan baa ku jawaabay waa hagaag waxaannu yeelaynaa bal maanta anaa marti qaadaya mise meel kaleu ka casuuman yahay gurxan baa ku dayey war waad maqlaysaabay ila tahay waxna kama qabtid oo waa sida daktoorku yidhiye la qada tag kollay innagu waynu wada joognaaye cartan baa saaxiibkiis ku yidhi waa sidaad ku taliseen adiguna waad ku mahadsan tahay markaad tidhaahdo inawad baan ku raacayaa inta ka horraysase halkan baan kugu sugayaa sugullaa ku aqbalay gurxan baa inta dib u laabtay ku sii yidhi waa hagaage isii sug anaa ku soo mari doonee cabbaar kadib baa waxaa soo wada galay gurxan iyo idil oo wada socda sugullayna yidhaahdeen inakeen waa la wada baxay oo waxaa la abbaaray lama raagraagine maqaayad dallaalimo leh oo ay ku kala sheeko bogan karayeen si aan weliba sheekadooda doodda ah loo maqal waxay tageen baararka magaalada ka baxsan ee loo majabaxsi iyo qada tago meel geed hoostiis ahoo cidlo ah baa inta la tegey darin lagu fadhiistay iyadoo qada sugulla aqoon dheeraada u leeyahay ee bariis furfura hilib falfala iyo caano ka kooban laga majeertay sugulle oo baahi bala ahi haysay baasinaba u qaadan waayey in cunto sidan ah waddankaba laga helo beerka ayuu dhigtay oo inta ka fulay duceeyey labadii walaalaha ahaa ducada dantay lahaayeen baa kala weyneede iyadoo markaa laga faraxashay lagana tirtirtay cuntadii oo la fandhicilanayo ayaa gurxan yidhi adeer nabad walaalo ayaan labadayada nahay waxaa jirta inaynan aqoon isu lahayn laga yaabee inaynu ismagac naqaano oo keliya cartan baana taa u sababa way jirtaa inaan ku dadaalay odayga saaxiibkaa ah anoo u arkayey inuu ruux dad iyo ciirsi la yahay iyo iyadoo weliba jirro iyo itaalxumo iyo gabowba ay u sii dheer tahay hadda iyo dan waxaan doonayaa ama ku weydiisanayaa inaad odaygan taariikhdiisa noo taataabatid waxa qof da'daa jooga oo u cid iyo ciirsi beelay iyo adoo sheegay in dad uu dhalay magaalada joogaan isna kaba xanaaqay markaad ku soo qaaday sugulla oo ahaa garcaddaa aan sidaa loogu duur xilin baa hadba dhan eegay oo wuxuu baadigoobay su-aashaa waxa meesha keenay inkasta uu aad u doondoonay haddana soo dhufan waa meesha dulucdu tahay marnaba ma keensan meesha ama dhanka labada kale wax u warsanayeen meelo kale buu hadba isku qaadayey waxayna uga badnaatay lacag bay doonayaan oo waxay rabaan inay ogaadaan maalkiisa
waa hagaag qaybta halabuurka iyo heesaha waxaa marti noogu ah fanaanka weyn cabdinuur allaale oo magaalada jabuuti ugu warramay falastiin axmed iimaan waayadan dambe heesihii aad qaadaysay nimco yaasiin maxaa la qaada haddii aan ku nimco yaasiin heese badan baa la qaaday iyada afkeeda ka sheegto oo meel walba ka sheegto oo tiri aniga fankayga soo bixitaankayga cabdinuur gacantii ugu weyneed buu ku lahaa beri ay soo gelaysay ee website ay ku soo qortay waana naag dadaal badan oo aad iyo aad u dadaal badan oo fankeeda ku dadaashay laba hees iyadoo lay timid mogtahay london oy soomaalidii jabkii ka soo baxday labadii hees maantana iyadaa ugu albumiya badan waa dadaal bay ku keentay iyo fanjacayl heesahan la qaaday waxaa ka mid ahaa jacayl lama moosi kara iyo heesta jacayl lama moosi karo riwaayad dee ku jirta
hawalaad duun ruwaad laydhaa bay ku jirtay ruwaadda waxaa markeeda hore dhigay alla unaxariista marxuumka siciid xamar qoodh ayaa dhigay ruwaadda anuu mar labaad bay ahaydoo koobi baan ahaa laakiin idaacadda uma duubnay isagaana ay ogolaaday inaan idaacadda duubaanaku orijinaalka nimco jaamac baa saddex iyo toddobaatanka baad
marka waxaa ku leedahay waxay ku leedahay jacayl lama moosi karo waxa weeye gabadh ninka dhoofay oo ninka dhoofayna saaxiib ahaayeen isaga oo weliba lagaga tago sii ilaali layidhi dabeed ninkii sii ilaali layidhi damaca oo ka galay gabadhii oo dabeedna dee sameeyo naaninkii kuma soo socdo gabdhuu isaga guursaday naaga cadcad buu guursaday dabeed buu u dhoofay maxaa ku dhibeen marka waa tale dee adiguba waad garanaysaa dee markhaatina waa tahay waa tale markhaati baad ahayd inaan dee ninkani iga dhoofay oon sugayo adaaba ilaa lagu xagee baan adiku marin qalbigu waa meel qudheen waatan ku jawaabisa waa tahay cabdinuur bale heestaasi oo ay horey kuula qaaday fanaanadda nimco jaamac hadda waxaa kuula qaadaysa fanaanadda nimco yaasin oo aad dib u soo wada qaadeen bal dhegaystayaashu hayna la dhegaysteen lama muusi kara oo sidii mayay gudaa wiirood buu kugu dilaa jacayl lama muusi kara oo sidii mayay gudaa wiirood buu kugu dilaa mid yadaa buu sitaa hal gowlaha kaa marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa mid yadaa buu sitaa hal gowlaha kaa marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midhaha geed saree ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midee la midhaha geed saree ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midee waxaan ku mataalayaa maqano meel fog jira hase meher kaga tegyihiin miyaa malab loo tuqaa waxaan ku mataalayaa nin maqano meel fog jira hase meher kaga tegyihiin miyaa malab loo tuqaa dhemacan loo saydhiya abooy muradka lagu xidhaa macan loo saydhiyaa haa muraadka lagu
xidhaadwadi maabise imayracayoo imiray mawjada hosan ku dhacay cabise imayracayo imire mawjada hoosa ku dhaca dhexdooda kuma haya ilaa madaxay qarsoon ma gaabshi mugii jaacay heel intaan migsaday ku mumay dhexdooda kuma haya ilaa madaxa qarsoon magabsha mugii jaacay heel inta milqsaday ku mumay dabeed muudsaday margaday maragtiisaygu xidhan kumadheeno ismood dabeed muudsaday margaday maragtiisaygu xidhan kumadheeno ismood sidayda hadduu ku mudo dushaaday ka muuqalayd murtida waxaan uga socdaa ma moogin midhkan jecle sidayda hadduu ku mudo dushaaday ka muuqalayd murtida waxaan uga socdaa way ma moogin midhkan jecle xaggee baan adii ku mari hooy qalbigu huna qube xaggee baan adii ku mari hooy qalbigu huna qube
cabdinuur heestan waxaad moodaa inkastoo waqti fog la qaaday laakiin in hadda ay dad badani aad u xiisaynayaan dareenkaasi ma aragto dadku ma ku weydiiyaan heestan maadaama dhoofkiina uu batay oo dadkii hadda badankoodii ay kala maqan yihiin aada iyo aad waxaad arkaysaa heese lixdankii la sameeyey oo maanta aad moodo inay dib u cusboonaadeen waxaana keenaya in heestan dib loo soo celiyo oo dadku ay maskaxda dib ku soo celiyaan maadaama la kala dhoofay oo badhna yurub tegey badhna ay afrika joogaan kala maqnaanshaha labada ballamay iyo muddada dheer ay kala maqnaayeen isagoo dee awoodi waaya inuu soo qaado gabadhii uu keeno ama dee xaggii lo ogolaanshihii laga diiday dowladda ula joogay ama dee damac kalaba galow naa kale iska guursado dhibaatooyinkaas markaasan kaa leenin saddex iyo toddobaatankii iyay jirtay baan leenahay ta maanta jirtaa dabada weeye markaa jiritaanka waxaa soo celiyey ummadda kala go-oday ee labada qaybood kala noqday ayaa ku qasbaya inuu qof walba eeskii dib u dhegaysto de ama gabadh laga tegay ama nin laga tego gabadhii tegtay xataa inagu badan tahay marka laga soo tago heesihii aad qaadaysay fanaaniinta waaweynaa lahayd ma jiraan fana- heese aan la qaaday Een, fanaaniintii waa beri oon alla u naxariistaye magool oo halkan aan cajalada show dhan ugu dhignay oo aan ugu- igu qasabtayn inaan inkastoona fanaaniinta koobiga qaada ahayn ay sidii dee mar haddaad showgiiba ii dhigteen inaad dee heesihii laga qaado weeye keligay ma joogi kara masraxa marka laba hees bay igu qasabtay inkastoo dee aan borjes ka bixinaya maanta oo fanaaniin dee qarano iga waaweynad qaada alla u naxariistay Maxa- maxamed salmaan ay qaadeen oo minankenyanigaimide kowdhe way duubantahay idaacadday taalla markaa dee maadaamay fanaanin qarad ahayd in qaran ahayd allah u naxariistee halkana aan kusoo dhaweyno barnaamij ku dhigana dad qasab bay gu ahayd inaan ku heeso- ula heeso labadees qadar daahir ma heese cusubaa la qaadiyay nimca yaasin heeso badan oo cusub baan xaggaa kula qaadnay markii dee een, dalku laga baxay ee sagaashanadii ruwaado waraabihii gebgeblaa waagii baa ku duutay iyo ruwaado cankaasaan dhignay oo markaa la dhigay markaa heesahaasi may soo bixin inta badan inkastoo labiyo tobankayga misiisiya aanay joogeen waa beri waa beri oo dhan baa timday koox waa beri oo ruwaad dhigay marka misiishin kuwu dhannaayo sabri iyo iyo Mac- maxamed xuseen faarax iyo maxaan ku dhahdaa maadey iyo saciid eh, xuseen iyo raggii oo dhan baa dhannaa muuse lau naxariisto u dhintay muuse saxofonisihii raggii oo dhan musisiyaankiina ugu dhinaa fanaaniintiina ugu dhinaa oo dacar baa ruwaada lahaa marka heese badan oo qaadnay baa jira waana soo bixin way jiraan fanaanin oon- way jiraan runtii de oo in fanaanin ma wada sheegsheegi karo horta qof haddii aan ka tego dee qalab yaan loo arkin wixii maxaa idin karo magacadii inuu noqon marka mina faarax oo kale
Waxa waxaad tahay adduunyada ayaqayga nolosho qalbiga qalbiga qalbiga ku aaminay aaminay waxaad tahay adduunyada ayaqayga nolosho qalbiga qalbiga qalbiga ku aaminay aaminay
fanaaniinta cusub aan usoo noqono wax heesaha fanaaniinta cusub ama reer dawuta ha ahaadaan ama kuwa soomaaliya ha ahaadaan aan la qaada ma jirtaa hablo yaryaroo barnaamij yaroon madaxweynaha maru dhignayoo qofka dibadda ka yimiday iyo qofka dhaqanka haystay waddanka jooga aan ka matalayno la oo dhaqan laydhaa gabadh runtii aad iyo aad codkeedu u macaan yahay oo anigu run ahaan markaan fan ka hadlayo inaan ay xaggalayn run aad iyo aad iyo cajabiso fankeedu ummadduna ila saxday dee oo iminka codkeeda dhegaystaan naag la yidhaha kordahab yaa jirta marka barnaamijka way gula jirto labada qofa dhaqankan wadayn oo heeskaa marka labadan qof ee dabadda ka yimid aan ku eriyeynay un lahayn omidhaxan lahayn gesi dhiiranoo lagu dhalayda gundhakiyo konsidan dhexda kolxad ku xidhan fidhingeeska dhiga talamurunka dhacay dhexedhexaadiya dhegaalayda xeer eed lagu dhammeeyo dhaaxaan lahayn hubiyey galbiskii dhacaya hubiyey dhaantiyo ciyaar hubiyey lagu soo dhoweeyo hubeen loo dhan yahay hubey dhaaxaan lahayn hadduun dhaqan buu isku dhaafay markaas iyadu lahayd hubey dhaaxaan lahayn habla dhiirano quruxda u dhan tahay halkaas iyadna ka qaadaysa marka dhaqankiyaa ka hadlaysay markaas dhaqankii haa ninku wuxuu istaa fidhin golxad gundhate yacni intaa markuusta ninka wax ka maqani ma jiru lahaa waa waxaan ku faani karo laakiin surwaal daba siiban iyo sheekadani aad iila timiday gabadhay gabadhaadani surwaalka sidataa deesmuku ma galayno mar walbana fanaanku waxa habboon inuu dhaqanka u heliyo mar walba anuu dadka waxaan ku jiraa aad iyo aad ixtiraam u leh dhaqanka dhowrana sababtoo ah haddii waxana kaa dul muuqda eed wadaa adiga kaa dul muuqan waayo ma noqon kartid dee fanaan jira waa in waxaan adug dadka u sheegayso iyo muuqaalkaaga waa inay isku ekaadaan bulshada sidaad ugu dhex noosha fanaanku waa inuu dabeecadda boqol jirka iyo afar jirka labadaba waa inuu dabeecaddooda yeeshaa ugu sheekeeya fankuun maaha cod macaani ma jirto wax cod macaan la yidhaho fan lagu noqdaa ma jiro way jiraan fanaaniin badan oo ilaahay u dheliyo cod macaana sida madaxxanuunkadib maxamed salamaan oo kale laakiin anu waxaan qabaa mabda ah waxa aad sheegayso waa inuu ka muuqdo korkaaga iyo sidaad bulshada kula dhaqanta waa dabeecadda fanku ad- adigu ku- kula nooshaa bulshadaada ayaa fankaaga qurxiya qiimeeya
waa hagaaga codkaasi baxsan cabdinuur alaale wuxuu gabagabow yahay barnaamijkii caweyska washington saare ciidla nuur ayaa la socodsiinaysay